xaaladda marka ay hadda mareyso waa si hore way ka yara duwan tahay sida ay maamulka degmada halkaa u yimid safar horaan nimid oo laba bilood wax ku dhawaan joognay wax dhibee hadda saa u buuran ma dhicin ambooyin yar yar oo iska soo dhaco gacmaha laga tuuro waa iska dhacaan waxaas waxaas wax qiimo leh maahan laakiin dhibabkii dhec jiray xilligii soonko kale wax lamidee ma dhicin waa haddana muddo yaroo safar ugu maqnaa si lamidee wax dhiba kala sii dhacaan ma jiro waa tahay laakiin soo weli ma jirto halista kooxda al-shabaab in magaalada ku tahay oo mararka qaar ay dhibaatooyin ka geystaan way jirtaa hadda si oo dhamaystiran arrin hadda u dhamaatay maahan waa cirdaha laga soo galay iyo meelab oo hadda aan saa ufogeynba ay degan yihiin nimanka shabaaba marka ma ma ma dhici karno dhib ma dhacay ma dhicen laakin sidii horey ka ay xoogaa ka dhuntaa awal waxay ahayd wax isku xira maamulka iyo bulshada xoogaa waa dayacnaa xagga maamulaa jirtay tiina hadda insha allahu in laga baxaan rajeynana sidaan u nimid waa gaabtay waxyaaba badan information badan iyo waxay rabaan inay na weydiiyaan annaga wax qaarkood la firgada nidhaahdo sida sidaa arrinta saa siday ku quban tahay markan uu sheegno bulshada kama dhex galaan sidii hore waa ka fiican tahay marar badan sidoo kale ciidanka amisom waxaa lagu eedeeyaa marka qaraxyo loo geysto oo kale inay dadku dhibaateeyaan dadka deegaanada kaag dhow ay dhibaato u geystaan arrintaasi maamulkiinani ma kala hadasheen saraakiisha amisom arrintaas wax badanaa ka hadalnay hadda sidan uu nimid annaga kolba hadda falaax iyo dhib iyo hadda wax dhacay oo noocaad sheegaysa ma intaan magaalada ka maqnayn ay ahayd sidan u nimid hadda wax ku dhibaata ku gaartay oo shacabka oo saa ma jiraan maantana waxaan qabanay shir aan macnaha ugu gol leenahay xagga amniga kaasoo ay ka qayb galeen madaxa amisom hay-adaha amniga soomaaliya sida nabad sugudda iyo booliiska militariga iyo maamulka qeybihiisa kooyinka wax badan aan qaadnay inta hadda muura ka sokaysa anu muura horta marka hore aan deegaan ahaan kusoo degay oo laga soo dhaweeyey oo habeen ku hoyday waxa kasoo sokeeyey ilaa shanbood ugu keeno maalinta sabdida ahayd wax isbaaro yiilay kulli waa la xaaq baawar badana halkaa ku cadibnaa ku xayirnaa asbuuc iyo wax u dhadhow marka intiina insha allah waa ku guuleysinay inkastoo ay xusud mudan tahay wadada si kale u baaba'san tahay wadda ma jirto oo roob baa da-ay baawar badana ku qalibnay aad iyo aad godada waaweyn wadadeeda aan aan dhib badan kasoo marnay xagga gaadiidka macnaha wadadii aan la mari karin oo xagga roobka ah afar iyo toban jidkooy aan qaadnay hadda markaan soo marnay annaga muur wixii xaggay kama soo shaqo gelin len gaadiidaan kusoo marnay meeshaan kusoo degnay muur ay ahayd ilaa iyo shanbood afar iyo toban jidkooy aan ka qaadnay maxaa idinka qorshaysan hadda ma laga yaabaa in jidkooyooyin kale oo si sharci darra dadka lacagta loogu qaado ee gaadiidka dadweynaha isaga kala gosho inaad sidoo kale aad qaadaan iyo arrintaas horta jidgo arrin dawladeed waa si dawla ahaan in loo qabtay ubaahantahy annagu hadda marka wax ka baxsan mas-uuliyadana ma saarna maraaba ila afgoynta udhexaysa jidgooyin sida badan la dhigtay marka qaadisteedana waa waxay ubaahan tahay howlo badan iyo dawlad iyo maahan wa wax degma ku filan tahay maahan dadku aad iyo aad bay udhibaataysan yihiin gaadiidku waa dhibaataysan yahay marka taas waxay ku haboon tahay maamulka gobolka iyo dawladda koonfur galbeed inay iska kaashadaan waxaan soo jeedinayna baaq usoo jeedinayna dawladan arrintaas inay wax ka qabato maadaama shacabkii aan mas-uul ka nahay oo dhibaato badan ku haysato wadooyinka in la fiirsadana waxa weeye waa waa xaq maahan marka taas waa codsi aan usoo jeedinayn dawladda koonfur galbeed iyo saraakiisha ku howlan arrintaas waxaa kale xusuud mudan hay-adaha caalamiga waxaan ka codsanaynaa marko gaar ahaan degmada marko waa burbur iyo baaba badanaa ka dhacay sida dagaal beeleed iyo badan baa socday cid hadda wax u qabatay ma jiraan barakacyo iyo burbur iyo intaba marka ayadan waxaan rajeynaynaa insha allahu inay tixgeliyaan hay-adaha caalamiga iyo kuwa localka inay wax gacan siiyaan dadka tawaaleysan ugu dambeyn ee guddoomiye maxaad inooga sheegi karaysaa wadashaqeynta hadda ciidamada dowladda soomaaliya ee marka jooga kuwa amisom iyo ciidanka dowladda soomaaliya qeybihiisa kala gedisan hadday ahaan lahaayeen military police iyo nabad sugid intuba ah wadashaqeyntiinani intee bay gaarsiisan tahay wallahi hadda wada shaqeynteena wax halal kuma jiro wax dhibna kuma jiro waa booliis iyo military iyo nabad sugud intaba waa joogaan inkastoo maleeshiya beeleediyo oo hore u diraray ay meelaha qaarkooda kala xerxeran yihiin laakiin aan hadda ku socono si nabadgelya inaan ku dhamaystirno dadku aan wacyi wacyigelin u samayno shalay waa la isdilay isdilna xal maahan arrimaha aan maanta shir kusoo qaadanay kamid tahay arrimahaasna waxaan rabnaa si nabdoon inaan ugu gudubno iyadoo aan xambad ahayn isbaasha hadii weydiis haddaan dib ugu laaftana wax wada shaqeyn oo hadda oo xumaana naga dhexeeya ma jiraan wanaag iyo waxaa naga dhexeeya intaad xustay hay-adaha nabadgelyada wax dhibana nama dhex yaala